waxa kaloon maanta dhagax dhignay ood noo dhagax dhigtay baarlamaankii hirshabeelle oo runtii ah baarlamaanka ugu weyn oo maamul goboleedyada ay leeyihiin waxaa kalood noo dhagax dhigtay madaxtooyadii xafiisyadeedii degaanadeedii martigelinteedii intaasaan kaaga mahad celinaynaa waxaa kaloo taas dheer inaad noo xarig jartay ciidamadii amniga noo sugi lahaa tababarkii meeshay ku qaada lahaayeenoo noo dhammaadana inaad noo xarig jartay waxaan rajaynaynaa mashaariicdaasu waa saldhiggii dawladnimada laakiin waxaa noo dhiman mashaariicdii nolosha iyo horumarka waxaa noo dhiman in wax nalagala qabto kaabayaasha dhaqaalaha jidadka iyo eerboorrada iyo dekedaha
aniga iyo madaxweynaha iyo dawladda dhammaan federaalka waxaan aad u taageersannahay wadajirkiinna waxaan idinku taageeri doonnaa wadajirkaas waxaan ka soo hor jeesan doonnaa in la wiiqo midnimadaas aad dhaliseen dadaalkana waa idinkugu ducaynaynaa mashruucyada hadda idiin socda ka sokow waxaan rajaynaynaa mar dhow in isagana la dhagax dhigi doono jidkii u dhexeeyey xamar iyo jowhar kaasoo amniga iyo dhaqaalaha wax ka tari doona dawladda federaalkaana la shaqeeyaan innagoo isku duubanna inaan ku soo celinno jowhar waxay ahaan jirtay si hirshabeelle iyo soomaaliya inteeda kalena ay uga faa'iidaystaan maantay waxaa nala socday dad ajnebiya oo halkan nala iman laakiin iyaga laftooda khibrad dheer u leh jowhar jowhar waa magaalo caan ah oo dunidao dhan laga garanayo magaalada ilbaxnimada waaye haddii xitaa ajnebiga noo yimid booqashada ay jowhar khibrad hore u leeyihiin waxay tahay waa magaalo dunidu ay mar hore buga ka akhrisay maanta waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in annaga iyo guddoonkiinna baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynihiinna reer hirshabeelle iyo annagoo aan leennahay wada shaqayn waafi ah ayna taagan tahay meeshay ugu wanaagsaneed